labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa sii kordhooyey ergooyinka iyo madax dhaqameedka odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee ka hadlaya adkaynta nabadgelyada somalilan iyadoo diiradda la saarayo dhexdhexaadinta iyo in lala kulmo kooxda hubaysan ee jabhadda ah ee buurta gacan libaax iyadoo horena loogu baaqay dhinaca xukuumadda iyo ciidamada ammaanka ee somalilan inaanay wax tallaabaa qaadin golaha guurtida ee somalilan ayaa fadhigoodii maanta waxa ay wax ka weydiiyeen arrintaasi guddi hore golaha guurtida ee somalilan ay ugu saareen arrimahaasi xildhibaan axmed jirde waa guddoomiyaha guddiga golaha guurtida somalilan u saaray arrintan waxaana goloweynaha uu sheegay saaka in hawshoodu ay bilow tahay la sugo islamarkaana wakhti la siiyo
mudane guddoomiye guddiga iyagii aad dirtay ee shan iyo tobanka xubnood ahaa hawsheedii waan bilownay laakiinse weli waxba nooma dhammaan bilow baan nahay ilaa inta aan hawshaas soo dhammaysanayna waxaan jecel lahay inna la sugo bilow bay noo tahay hawshii waan bilownay laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jira intaan wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno hana la sugaan leenahay waqti hana la geesta kale odayaasha waxgaradka iyo madax dhaqameedka kala duwan ee reer somalilan ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey shirar kala duwan ku lahaa magaalada hargeysa qaar ka mid a odayaashaasi oo hadlay waxay sheegeen in ay nabadaynta dhexda u xidheen haatanna ay meel fiican u marayaan islamarkaana ay kulamo la yeesheen xubno madax dhaqameed ah oo iyagu ka soo jeeda deegaanada ay ka soo jeedaan dhallinyarada buurta gacan libaax waxaana ay sheegeen inay ku rajo wey yihiin in halkaasi ay odayaasha iyo madax dhaqameedku kula soo kulmaan dhallinyaradan dhinaca kale warar ay viyooda heshay ayaa sheegaya in guddi ka mida guddiyada reer somalilan gaar ahaana odayaasha iyo madax dhaqameedka deegaanada dhallinyaradaasi ay ka soo jeedo ay shalay u anbabaxeen deegaanka buurta gacan libaax si ay halkaasi kulan ugula soo yeeshaan kooxdan dhallinyarada ama jabhaddan geesta kale xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa iyaguna si qoto dheer uga hadlay markii ugu horreysay xaaladda nabadgelyo ee somalilan xildhibaan mustafe khayreeye oo ka mid a golaha wakiilada somalilan ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in arrintaasi nabadgelyo lagu galo waxaan markaa soo dhaweynaynaa tankiiskaa dowladduna nabad kaga shaqayso waxa weeye cunfi iyo colaad aanay kaga shaqayn oladu diidanna aanay kaga shaqayn dadkii falalkaa geystayna waxaan soo jeedinaynaa inuu guuraheenani maadaamay goole iyo qaranka materayay goole sharci kulisan uu yahay in sharciga la hor keeno dadka uu ku caddaado falkaa dadka uu ku caddaado ayaan soo jeedinayaa waxaanan baraamijinaynaa oo aan taageerayaa hadalkii xildhibaankii ugu horreeyay xildhibaan fuaad ee ahaa in guddiyada nabadda ka shaqaynaya inaynaan si aanay si baaraadada isku barbargelin in la mideeyo si waxaa weeye ujeeddo nabadeed oo mida loo gaadho in la mideeyaa soo soo waxaa soo soo dhaweynayaa geesta kale xildhibaan cabdiraxmaan yuusuf badheera ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in golaha wakiilada ee somalilan uu doorkiisa nabadeed qaato halka gooda yaraa maqashaoo meesha codka gaadkii yaalaan ee laga soo qoro dee dhibaato weyn baa dalka kaga dhacday waa laga ka taxseedayne waa dooda waxa dhintay nimadeeda reera kuma dhiman meesha reera si gaara loguma beegsan mid maan ku codsanaya xildhibaanadayda cod waynu leenahay dadkaynu nahay waynu la soconaa inaynu sabaabunayno salaadiinteenay hadlayso cid waliba hadlayso in la tago meesha in xabadda la joojiyo dowladda waxay leedahay garanti baan u baahannahay kuwan waxay leeyihin garanti baan u baahannahay horta inagu qoys baynu leeyahay inagu xildhibaan ah waxaan ka codsanayaa bal inaynu imanka isku raacno inaan wax damba meesha ka dhicin xalkeedana aan u tacno khadar maxamed cakulle v o a hargeysa